dalkan waa ogtihiin nabad kama jirto magaaladan gees looga bix kara ma jirto haddii intaanoo wasiira la magacaabay haddee nin walba haddii un hal qori qaata hata wax la qaban kara aaminsana marka magaalaha inay furanto dadka cadowga ah oo nabaddiidka ah oo ayagana dawladna rabin dawladna dad u ogoleen sidii lasaga celin lahaa inay dadaal badan u sameeyaan ayaan ka rajaynaynaa waxaan kaloo ka rajaynaynaa hufnaan iyo xisaabtan iyo dawladnimo iyo transbarancy iyo wada shaqayn iyo mas-uuliyad wadareeda looga taagan yahay inay mas-uuliyadda wada qaadaan sidii dhibaatada dalka looga saari lahaa ummadda soomaalida ay dhibaatada uga bixi lahayd dadweynahana sugaaya oo maalin walba markii wasiiradan la sameeyo dhibkan waa laga baxa aaminsan inay sii tusaana laga rabaa dhib saddexda gobol deggan oon haddii wasiiradan hadda aada arkaysaan in lala shaqeeyo in lala taliyo in wixii dhiboo laga tirsana hataa inta la cafiyo la yidhaahdo in lala shaqeeyo loo diyaar garoobo ayaan ka codsanaynaa saddexdan gobol dadka dego meel kasta ay joogaanba waxaan rajaynaynaa in ilaahay dhibaatada naga saaro waxaan rajaynaynaa inay koonfur galbeed ay guulaysato waxaan rajaynaynaa inay soomaaliya dhan ay guulaysato dawladnimada la helo annaga dawladda dhexe waxaan diyaar u nahay sida dhow oo dawladnimo ku jirta inaan ula shaqayno waxaan rajaynaynaa dawladda dhexe ina iyadan ay naga shaqayso ciidamada amisom iyo ciidamada dawladda kuwa militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda